سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان ما كان من النهي عن أكل اللحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء aadaakani baa-u bayaani maakii caddayntii baabkii weeye kaana ahaa min annahyi nahy layskaba nahiyey can akli luxuumi ladaaxi odxiyooyinka hilbahooda cunitaanka la cuno bacda halaaثin saddex cisho dabadeed oo ruuxu maalintaa uu odxiyadiisa qala bal maala maalintii ciidda marka uu qasho saddex cisho wax ka badan inaan lasii haysan karin oo taas taabal ama nahyigii kuba yimi saddex cisho wax ka badan in la haysto oo la cuno taas buu balbaabkeedii yahay fii awal islaam islaamka bilowgiisa oo islaamka bilowgiisiiba dee waqti xaaja timi wa bayaani nasihi waxaa kaloo u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay nahyigaas in la nasakhay iyo wa ibaaxatihi ibaaxati اlakli markaas oo nahyigaa dee hore ahaa can akli luxuumi اladaaxi bacda halaaثin naskhtaankii la nasakhay iyo banaanida akligaas bacda halaaثin weeyaane uu bannaan yahay oo udxiyadii hadduu ruuxu iska haysto iska yaryaraysto oo ayaamo dhan iyo muddo iska sii cuno ninkii odxiyada kuba qalay inay taasi u bannaantay ilaa mataasha ilaa goorta uu doono bal waa baabku axaadiis dhowra inooguba sugan labadan arrimood ee uu tarjamada inoogu suganna in sha allahu tacaala way inoo wada iman doonaan biidn illaahi tacaala wixii baldhaafsan ama nahyigaasi wuxuu ku xambaarayay manasiba miyaa la nasakhay mise lama nasakhayna way inoo iman doontaa in sha allahu wuxuu yihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثnii cabdاljabbaar bn اlcalaaءi qaala xadaثna sufyaanu qaala xadaثna الzuhriyu can abi cubaydin qaala anahu qaal shahidtu اlciida maca caliy bn abi aalibin bal sanadka horta waa dadaan soo aragnay sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyeyna abu cubaydkana sacd ibnu cubayd baa la yidhaahaayo waa dee kol mawla bni ashar ibnu asharkaasna kole cabdiraxmaan ibn cawf baaba adeeraha waa reerkoodii waa qoyskoodii kol kol baa mawla cabdiraxmaan ibnu cawf la yidhaha horaynu kitaabka ugu soo aragnay ninkaas baa wuxuu yidhi qaala shahidtu waxaan xaadiron u joogay alciida ciid waa ciid aladxaa bay ahayd maca caliy bni abi aalibin cali bni abi aalib maciisa cali bni abi aalib ayaa isagu ahaa dee kii imaamkii dadka tukinayey anna waan joogay oo waan la tukaday fabada-a wuxuu ku bilaabay bisalaati salaadii qabla alkhudbati dee waana sidii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dariiqadiis iyo wixii uu jideeyey ay ahayd oo ah salaadu inay horeynayso khudbaddu ay dambayso ciidda marka ay noqoto sida jumca aanay ahayn wa qaala waxaanuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay nahaanaa wuu naga nahiyey an naأkula inaan cunno min luxuumi nusukina waa nusuga yaga waa dee imakaa waa hilibkan dee taqarub ilaahay loogu dhowaanayo loo qalayo maalinta waa adaaxidii hilbahooda inaan cunno bacda halaaثin waa saddex habeen dabadeed oo maalintaa la gowracay marka laga bilaabo saddex xisho kol haddii ilaa saddex xishaha ruuxuu waqti haystay uu hilibkan wax kaga sii cuni karo laakiin intaa ka dambaysay in la cuno la haysto uu nahayey taa macnaheedna waxa weeye dadku waxay ilaa intaa cunayeen mooye intii kale inay dadkaa kale baahan siiyaan oy dadkii sadaqaystaan ama ay la baxaan taas baa maqsuudkuna uu ahaa bal saas buu yidhi bal xadiisyadu way noo socon doonaan in sha allahu tacaala zuhri baana xadiidkiisii uu yahay kanyo sufyaan ibnu cuyeyne kaba warinayey dad kaleo zuhri ka warinaya xadiidkana in sha allahu asxaabtiisii waa inoo dambeeyaane laakiin halkan xadiidkan imakaana haynooyig dee a'imadii nuqaada ahayd sida daraquni iyo xagga sanadka maaha matiga matiga waa matni saxiixa oo dadkii kaleba ay zuhri kaba wariyeene laakiin sanadka ayay kalaam ka keeneen ama ay leeyihiin sanadkiisu ciluu leeyahay sanadkana waxay leeyihiin cabduljabbaan sufyaan ibnu cuyeyne marka la eego riwaayadiisa xadiidka uu wariyey mowquufnimuu ku wariyey marfuucnimo kuma warin riwaayadiisa mowquufnimuu ku wariyey waxaa rafciyey oy leeyihiin arrinku wuxuu kaba yimi waa cabduljabaarkan maanta sheekha muslim ahay uu dariiqiisa uu kaba wariyey waxay taas u yidhaaheenna raggii waaweynaa ee xufaadda ahaa ee asxaabtii sufyaan ahaa ee xadiidka sufyaan kaba wariyey mowqufnimay kaga wariyeen oo raggaa waxaa kaloo mid ah cali bnu lmadini iyo axmed ibnu xambal iyo cabdullahi ibnu maslamata alqacnabi iyo abaa khaysama de suhayr ibnu xarbi iyo isxaaq ibnu raawi waa raggii aimad ahay waaweynaa xadiidka ibnu cuyeyne mowquufnimay kaba wariyeen eewaxaa rafciyey waa cabduljabaar marka waa wahm xaggiisa adigu ciladu waa wax sanadka sufyaan ku kooban iyo riwaayadan cabduljabaar oy ugu cudur daareen muslimna waa daaraaqun iyo inay ama dee qolooyin riwaayadiisa un mooyo qolooyin kale riwaayadooda ayaan riwaayadiisa ku jirin ninkan buu dariiqiisa kaba wariyo isaguna dee wahamkani dhacay laakiin xadiidka markay zuhri noqoto dee qolooyinkii kale ka warina way jiraano duruqda kale waa marfuuc waa xadiid marfuuce waa dariiqan sufyaan baa ciladaasi ay ku sugantay leeyihiin oo ah in mowquuf uu ahaa dariiqa laakiin dee raggii kale kala duna iyo weliba intaa dad kaba sii badan oo asxaabtii ibnu shihaabi xadiidka waxay ku wariyeen marfuucnimo markaa xadiidku matnigiisu waa calaa kulli xaalin waa matni saxiixa weeye bal aclaa darajaati sixa kuma sugan laakiin waa sanadkan markay noqoto iyo dariiqa cabduljabaar can sufyaan ayay leeyihiin waxaasaa kuba yar sugan xadiidkuna waa inoo socon doonaa xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وhb qال xadaثnي yuنuس عan بن شihaab qال xadaثnي أbو عubaydi waa أbu cubaydkan imaka soo haynay mawlى بن أzhara in أzhar mawlihiisa ahaa kol kolna mawlى cabdالرaحmaan iبn cawf baa la idhaah waay in azharkan baaba yidhaahaanba waa cabdالرaحmaan iبn azhar ibn cawf weeyo azhar cabdالرaحmaan baa u adeer ah marka waa ninkaa reer bani zohraa ninkana mawlihiisiibuu ahaa sacd أنه hadaba أbو عubayd شhahida wuxuu xaadiray alciida salaad ciideed ciid الأضحاna way ahayd maعa cmar بن الخaطاab cmar بن الخaطاab maciisa qaala wuxuu yihi أbو cubayd baa odhanaya ثuma صalaytu waan la tukaday salaad ciideed maعa عaliي بن أbي طاaلبi عalي بن أbي طاaلب qaala wuxuu yihi faصalىa lanaa waana tukiyey qabla اkخhudbati khudbadii horteed waa salaadii ciida ثuma khadb الnaasa dadkii buu u khudbeeyo faqaala wuxuu yihi ina rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulkii ilaahay qad nahaakum wuu idinka nahiyey dadow waa dadka muslimiinta ahow an taakuluu ina cuntaan luxuuma nusukikum adaaxidiina hilbaheeda ina cuntaan fowqa ثaلaaثi layaalin saddex habeen wax ka sareeya ee falaa taأkuluuha cune waxaa yare intaa ka cunaysaan mooye inta kale dadka baahan ee badan gaadhsiiya oo ku sadaqaysta taasmu xadiidkanin kolley bukhaarina waa la wariyey muslim riwaayada hore ee sufyaan bukhaari asal ahaan ma warin kuwan ama riwaayada yunus ee dambena waynooso ama riwaayadan yunus baa bukhaari wariyey qolooyinka kale oo muslim laba dheeriyeyna waa jiraan oo duruqda kale ah bukhaarina xadiidku intan uu ka dheeraa muslim waa uu maanta kooban yahay oo bukhaari xadiidkiisu wuxuu ahaa inuu salaad ciideed uu la tukaday cumar ibn اlkhadaab markaasaa markii isagoo salaadii ku horeeyey oo khudbeeyey buu khudbadiisii ku yidhi dee labadan cisho ee waxa weeyaan dee waa laydiin diido waa laydinka nahiyey inaad soomtaan waa labada ciidood buu sheegayaayoo maalinna maalintaa soomkiina a ka afuraysaan weeye maalinna waa maalintan adaaxidiina hilbaheeda aa cunaysaan waa hadalku cumar ka soo naqliya ku khudbeeyey markaasaa wuxuu yihi haddana cusmaan ibnu cafaan baan la tukaday waa bukhaari cusmaan ibnu cafaanna waktigii unbuu dee sii buu u tukaday maalin jumcaana way haydoo markaasaa isna khudbadiisii uu ku yidhi ee waxaa kulmay maanta jumco iyo ciid baa kulmay waa bukhaari sidaa kuba sugan markaa dadka cawaalida waa mak de madiine meelihii qaryooyinkii ka yar durugsanaaye cawaalida la odhanayo ciid iyo jumcaba way usoo dhaadhici jireen mar kale salaawadooda halkaa kuba tukadeen de waanay kala yar fogfogaayeen sidan horeba usoo maray dadka ahl alcawaali ciddii doonaysa de inay subaxdii bay yimaadeen way ka yimaadeen xaafadahoodii waa masaafo dheerba markaa kale way iska noqon jireen imika salaadii jumcahay marka horeba usoo dhaadhici jireenna way joogtaa waan ufasaxay marka ciddii doonaysay dee inay iska laabato markaa jumcadii bay iska daynayaan oo duhur bay halkaa kuma tukan waana dad dee ugu yaraan dhowr kilomitr soo socday weeye cawaalidii madiina kii isagu doonayana dee waa uu iska sugi uu iska sugi markaasaan cali la tukaday buu ihi isagana oo markaasuu soo naqliyey hadalkan cali yihi waa bukhaari riwaayadiisoo da tan muslim kaba dheerayd xadiidka وxadaثnii زhayr بن xرb qaل xadaثna yعqوb بن إbrahيm qaل xadaثna بن أkhi بن شihاab x وxadaثna xaسن بن الxulwaniي qaل xadaثna yعqوb بن إbrahيm qaل xadaثna أbي أbي إbrahيم بن سعد عن صالح وصالح بن kaysاn x وxadaثna cبد بن حmaydi qaل أخbarana cبدالرزاq qaل أخbarana mcmr klهm عan الزhriي marka kulhmna dee waa ninka hore iبن أkhi بن شihاab ee ina shihaabu adeerka ee hore dee aynu kitaabka ugu soo araaragnay kolkolna ibnu akhi zuhuriyiibaa laga cabiro maxamed ibnu cabdillahi baa magaciisa la yidhaha dee sidan hore usoo marey ninkaas iyo saalix ibnu kaysaan iyo macmar ibnu rashid saddexaas buu sheegayaa dhammaanba xadiidka zuhri bay kaba wariyeen bihada isnaadi isnaadkan zuhri lahaa waa can abide xadaثanii abu cubayd can anahu shahida alciid oo taa aynu lafdigaa yunus aynu soo aragnay bihada isnaadi milahu waa xadiidkan yunus mid laba mid ah ee uu inoo soo dhameeyo de waa kaa intii uu muslim kuba wariyeyn aan soo aragnay bal marka xadiidkii cali halkaasaan kaga baxnay xadiid kaloo ibnu cumar oo lamida jira waa nahyiga un baa labadan xadiid ku soo arooray marka axaadiid kaloo nahyigii iyo haddana in dadkii ruksadii iyo taasi oo dhowrina way inoo dambeeyaane horta bal nahyigii xadiidkan baa la mid ah ka cali oo wuxuu yihi muslim raximah اllahu tacaala waxadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna layثu xa waxadaثanii mxamed bn rumxin qaala akhbarana layثu can naafici can ibni cumara can الnabiyi slى اllahu عalayh waslama anahu qaal laa yakul yaanu cunin axadu axad min laxmi udxiyatihi udxiyadiisa hilibkeeda yaanu wax ka cunin fowqa halaaثati ayaamin saddex isho wax ka badan yaanu ruuxna hilibkiisii haysan ee waxna ha ka cuno ilaa saddex cishona waa loo ogol yahay wixii kalena dadkaas dee baahan ha siiyo waxadaثanii mxamed bnu xaatimi qaala xadaثana yaxya bnu saciidi can ibni jurayjin xa وxadaثnii mحamed بن raafici qaal xadaثna بn abi fudaykin qaal aخbarana الضaxaaku yaعni بn cثmaana kilaahumaa waa ضaxaak ibn cثmaan iyo ibn jurayj labadooduba waxay wariyeen can naafici naafic bay ka wariyeen can ibni cumara can الnabiyi slى الlahu عalayhi wasalama bimili xadiiثi layt xadiidkii layt aynu kaba soo baxnay mid laba mid ah laa yakul axadu min laxmi udxiyatihi fowqa ثaلaaثaةi أyaam وxadaثna بن أbي cمر وcبد بن حmaydi qال بن أbي cمر xadaثna وqاla cبd أخbarana cبدالرزاq midna wuxuu bu yihi xadaثna cبدالرزاq midna أخbarana cبدالرزاq qال أخbarana mcmr عن الزهriي عن salm عن بن cمرa markii hore naafic baa labadii riwaayo hore aynu soo aragnay ayaa warinayo iبn cmar ka wariyey waana xadiidkii iبn cmar imikana inankiisii baa ka warinaya salm can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nahaa uu nahiyey an tuukala in la cuno luxuumu ladaaxi adaaxida hilbahooda bacda halaaثin saddex xisho wax ka dambeeya ama wixii dee saddex xisho dhaafsan in lasii haystoo la cuno rasuulki ilaahay uu nahiyey saddexa cisho ayuunbaaba ruuxii ruksad u haystaa wixii markaa ziyaada ahaa bixiyo weeye bal saddexaasna dee waxaaba hadduu yowmu naxri qalay iyadii bay kaga bilaabmaysaa oo dee waa markaas bal haddii aan maalinta inaan ku darino waaba ayaamu tashriiqi bay noqon ama saddexii cishe mina la joogayay sida laftiba inoogu dambaysa kolley walow ixtimaal uu soo dhigayo halkan uu qaadiciyaad leeyahay oo haddii uu dib dhigaba dabxigeeda oo dabxigeedii uu dib dhigu kasoo qaad maalintii labada maalintii saddexaad ee ee ciidda ayuu qalayba dee waa ixtimaal in waqtigaa looga tiriyo iyo in maalintii dee ay ahayd la qali jiray yowmu naxri lagaba soo tiriyo markaa waxau haystaaba waqti yaroo kooban ay noqotee calaa kulli xaalin waa ruuxii saddex ishaa markaa ay ahayd intuu ruqsad haystay wixii ka dambeeya ruqsad umu haysan hilibkaa uu si haystuu cuno bal xadiidka waxaan yar gaadhaynaa xadiidka si aan u gaadhno imaka waxaynu aragnay nahyigii baynu aragnay naصigan uu sheekuna waa kaa yihi baabu bayaani ma kana min anahyi can akli luxuumi اladaxi bacda halaaثin fi awal اislaam adigu waa markii hore uun maha inuu dee sanadii ugu horeeyey rasuulkii ilaahay ama bilow dee lasoo diray dee taas madiine ayay arrintani ahayd oo markaa taasi may dhicine madiine awaail lhijirana maha kolley wakti dambay ahayd sanadii sagaalaad iyo meelahaas baaba nahyigan oo ahaa sanadii tobnaadna waa la fasaxay uno laakiin waa dee intii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee uu joogay waktigaa uu dee soo degaya tashriic iyo waxyiguu socdeen weeye bal horta xadiidka caaisha inoo soo socda kaas baan yar ku joogsan doonaa si axaadiisa kalena markaa way isu keen raacraaci doontaa si aan masalada u yar eegna aqoosha culimadooda qaala salimun fakaana bnu cumara cabdullaahi bni cumar wuxuu ahaa waa waqtigii dambaba laa yakulu mid aan cunin luxuuma aladaaxi adaaxida hilbaheeda fowqa halaaثiin saddex isha wax ka badan oo calina waqtigan uu khudbeynayay waqti dambay ahaydba ibnu xasm isagu wuxuu kuba tagaa uu yidhaahaa oo markii cusmaan ama amiir almu'miniin dee waqtigii fitnadii ee la xisaariyey dilkiisa kuba dhammaaday markaasoo isagii dee uu maxsuurba ahaa ayuu isagu dadka tukiyo waa ciiddii markaas oo dee shan iyo soddonkii hijiraday noqonba taas buu bal maalan uu isagu kaba dhigaa inay dee waqtigaas ahayd dad badanna ay markaa yimaadeen madiine oo fitnadii iyo wixii socday daraaddeed badigii dadka qaar ay kaba yimaadeen bal ibnu cumarna waa kan waqti dambeba arrintii iyo nahyigii inuu ku socday oo ma cuni jirin adaaxidiisa saddex isha wax ka badan wa qaala bnu abi cumara bacda halaaثin waa intan dambe hadalkan saalim fakaana bnu cumara laa yakulu luxuuma aladaaxi fowqa halaaثin amase ibnu abi cumar in laa yakulu luxuuma aladaaxi bacda halaaثin intaas weeye waa ikhtilaaf labada sheekh ibn abi cumar iyo cabdi bni xumayd baana dee sheekada muslima midna waa bacda halaaثin midna fowqa halaaثin macnuna waa mid xadaثna isxaaq bn ibrahim alxandaliyu qaala akhbarana rawxu qaala xadaثna malik can cabdillahi bni abi bakri can cabdillahi bni waaqidi qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam can akli luxuumi الضaxaaya bacda halaaثin bal xagga sanadka dee malik iyo cidda ka horeysa waan garanaynaa bal cabdillaahi bn abi bakrina dee wuu inagu soo noqnoqday kitaabka isagiyo aabihiiba cabdullaahi bn abi bakr bni moxamed ibni camr bni xasm oo isaguna waa khaamisa una aabihina waa khaamisa ama labadooduba waa siqaara taabiciin aad bay isugu dhawaansan hore usoo maray labadooduba madiine waa laba noosiqoo caalim ahaayoo madiinada qaadi kaba noqday markaa imaam malik baa ka warinaya cabdullaahi bn abi bakrin waa cabdاللahi بن abي bكr بn mحamed بn cmr بn xaزmin waa nin ansaara markaas isaguna yuu ka warinaya cabdالlahi بn waqid cabdالlahi waqidkani waa cabdالlahi بn waqid ibn cabdالlahi بn cmar weeye waa al cmar بn الkhaطاab cabdالlahi بn cmar baa u awowa ah waana nin taabiciya marka qaala wuxuu yihi ninkaasi nahaa rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam marka waa taabici baan idhi xadiidkiina isagaa soo naqonlaya muu sheegin ciddii uu ka maqla waayo isagoo rasuulka ilaahay lamu kulmin salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa bal dee xadiidka intiisa dambe musad inoo noqon cumdada iyo xujaduna ay noqone intani wuxuu noqonayaa xadiid mursaluu noqonaya waayo waa ninkaa taabiciga isagaana rasuulka ilaahay xadiidkan u tirinaya sidaan soo sheegnay waa ina cabdillaahi bni cumar waaqidka ayaa oo cabdillahi bni cumar baa u awowo xaafid bnu xajar wuxuu ka cabiraa taqriibkiisa maqbul min الraabica macnaa waa nin maqbul ujeedadu darajo sare ma gaadhsiiyo xagga marka la eego tacdiilka oo waa iqe iyo waxaa ma idhaha bal waa saduuq iyo ma idhaaho waa martabo dambe oo hoose oo maqbuulo ujeedadu waa ninkaan axaadiis badan lahayn wax dee bal maalan jarxi iyo saas looga taga xadiidkiisiina aanu jirin cid kalena ay wax la wadaagsatay kaas buu maqbuul kaba cabiraa haddaanu wadaagsi jirin iyo mutaabaco layin buu ka cabiraa layin alxadiid oo iyaduna dee jarxiba alfaadihiisii kaba mid ah laakiin jamaaco ayaa wax ka wariyey ninkan ibnu xibbaanna iqaadkiisa waa kuba sheegay oo dee iqa ahaan buu ugu soo sheegay ibnu cabdilbarna tamyiid meel kaba mida waa nin taabiciyo iqo oo shariif oo jaliila taasu kaba cabiraaye kitaabkeennan horta xadiidkan buu ku leeyahay xadiid kaloon isna dheerayn oo kitaabu libaas ku iman doonana waa leeyahay labada xadiid buu kuba leeyahay cabdillaahi bni waaqid ibn cabdillaahi bni cumar xadiidkana waa taanili waa mursal waayo waa nin taabiciya weeye waa mursal laakiin cumdadu xadiidka caaisha ayuu noqon kaasaa xujaa kaasaa musnada oo markaa wuxuu uhi nahaa rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam can akli xumi daxaayaa odxiyooyinka ilmahooda ilnacna bacd alaai de waana xadiid markaan eegna matin ahaan iyo asal ahaan inoo jira waa kaa ibnu cumar oo aabi awowgii ah cali bnu abi aalib amiir اlmuminiin iyo صaxaabo kala duwan oo inoo dambaysaba axaadiistooda ay kuba timi qaala cabdullahi bnu abi bakrin ba wuxuu yihi waa ninkii isna taabicigaah ee kasii warinayey fadakartu waan sheegay dalika waa xadiidkaas arinkan uu dee nahyigan ah ee uu cabdullaahi bnu waaqid kaba maqlay baa waxaan u sheegay licamrata camra waa haweenaydii caalimada ahayd camra bintu cabdiraxmaan oo ansaar horeynuu soo aragnay kitaabkana ugu soo aragnay markaasu u sheegay bal dee dumarkii taabicaadkaa kuwoodii ugu mudnaa bay kaba mid tahay cilmi iyo zuhdibe faqaalat waxay tidhi sadaqa run buu sheegay hadduu xadiidkaa isagu wariyo dee aad ka maqashay run buu arrinkaa ku sheegay oo nahyigaasi waa jira daliilkeediina waa tan sheegayso waxay tidhi samictu caaishata taquulu waxaan maqlay caaisha xalay ku qowlayso dafa ahlu abyaatin min ahli اlbaadiyati xadrata اladxaa dafa way yimaadeen oo bimacnaa atow un baan leenahay ahlu abyaatin waa qoysas min ahli اlbaadiyati baadiya ehelkiisii ka midoo reer miyi ahaa ayaa yimi xadrat aladxaa waa zamaan aladxaa weeye waqti ay dee soo gashay oo ciid aladxaa ayay madiine iyadoo ay baahi keentay ay yimaadeen ficilkan ama lafdigan dee addafana addaafana way noo dambaysaaba waxa ay tahay unoo dafa yadifu waa macnaa waa dadka dee waa u yimi un weeye waxay ka cabiraan dafiifku inuu yahay socod dee bal aan xoog ahayn oo iska ay ka cabiraan socod dee dabacsan aan badnayn oo la soconayo taas ayay ba dafiifkan iyo dafadiyo kaba cabiraane waa dad markaa ama dee waxa weeyaan waxba sidaasa haysan baahi ay madiine keentay oo dee qoysasah ayaa markaa madiine yimi waktigay yimaadeenna waktigaa ciid aladxa ay soo gashay bay ahayd lafdiga xadrana dee kolley maka waa dee zamaan ahaan weeyaano waa zamaana xuduuri اladxa baa macnuu yahay laakiin cibaara ahaan markay noqoto dee taasna darfi ahaan taasuu inoogu nasbisnaanayaa axada ayay yidhaahaan saddexda xarakaa ku banaan waana sen sharaxaba inoogu sugan oo macnaha xadra iyo xudra iyo xidra intaba waa la odhan karaa iyadoo doodka uu reeban yahay weeye kolkolba haddii ta'da dambe ee marbuudada a la gooyo oo xadra uun ay noqoto ay doodka baneeyaan in la fadxin kara isagana ee macnuhu waxa weeyaan waa zamana xuduuri اladxaa ayay yimaadeen zamana rasuuli اllaahi salى اllahu alيه waslm waqtigii rasuulka ilaahay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi idakhiruu waxaad dhigataan kaydsataan hilbaha adaaxidiina ثaلaaثan waa saddex cisho taas ama saddex habeenba uma tasadaquu sadaqaysama baqayo dee intii aa ka ilaa intaa idinku filayn dhigta wixii intaa dhaafsan sadaqaysta dee waa tan dad baahana oo baadiye ka yimina ay joogaan uma tasadaquu bima baqiya falama kaana bacda dalika intaa dabadeed waa sanadii sanadaa ka dambeysay dee waa waqtigii odxiyada timi weeye ee iyaduna sanadii kale la gaadhay ayay qaaluu yidhaaheen yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow ina annaasa dadku ytakhiduuna way samaystaan oo alasqiyata sibraarada iyo qarbadadiibay min adxaayaahum adxiyooyinkoodii oo dee inay way ku intifaacayeen oo hargiha ay kala baxeen adaaxidooda ayay asqiyo ka samaystaan waa mid wayajmiluuna ama yajmuluuna haddaan miimta dee waxa weeyaan miimta kasradeeda iyo damadeeda way soo naqliyeen waa laba shuhuro un markaas wayajmiluuna ama yajmuluuna waanay shiishaanoo minhaa ay min aladaaxi alwadaka wixii dee dufankii iyo waxyaalahaasay kala soo baxaano waa xaydheed iyo baruurteed iyo waxyaalaha caynkaasana way shiishaan markaasay kala soo baxaan duhnigii de ay muddo ku intifaacayaan maha saddex xesho duhnigan ay la soo baxeen hadday barihii shiishaan oo shaxmigii kale iyo baruurtii kale shiishaan dee wixii duhniga ahaa muddo ayay idaam uu yahay oy kuma intifaacaan oo muddo iska haysan jireen saasay arrintu ahayd faqaala rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi wamaa daaka muxuu yihi kaas dee arrintaasi waa arrin de isba la wada garanayo inay dadku asqiya hargahooda ku intifaaci jireen inay wixii balbaruurtii iyo xaydh iyo waxyaalaha shiilan jireen ay muddo kuba intifaaci jireen oo wax layska garanayo inuu waaqicii uu jaa-is yahay ee su-aashuu weydiinaya maxay sababta haddaba su-aashoodu maxay tahay wey wamaa daaka arrinkaasi waa wax macruufa waa wax jira waa wax dadkii u banaan ee maxaa su-aashiinu tahay weeyaan oo dee su-aashu maxay tahay qaalo waxay yidhaaheen nahayta waad nahyiday ina marka la yidhaha saddex xesho wax ka badan ha haysanina haragiina haddii bal wuxuu laga samayso masalo laga samayso qarbad ama sibraad laga samayso iyo wixii de waa kan muddaa intee lagu intifaacaya intuu ku jiraba waad ku intifaacaysaa masalan wixii debe masalan laga shiishay baruurteediina de waaba mudda inay waxa weeye niyadna lagu intifaacaya saddexdii way ka badnaanaysaa weeye adiguna waxaa tihi saddex sha wax ka badan haysanina waa iyagoon hilibkii un kumay xambaarine dhammaanba ajzaadii oo dhan baanay ku xambaareen inuu nahyigu aan saddex sha wax ka badan la haysanahayn faqaala rasuul llahi salى اllahu alay sl qaluu markaa waxay dhahen nahayta waxaad nahyiday antuu kale in la cuno luxuumu ضaxaaya bacda halaaثin faqaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh inamaa nahaytukum wuxuun baaban idinken aan idinku diiday oon idinka nahiyey hilbaheeda inaad saddex sha wax ka badan haysataan min ajli daafati waa min ajli ljamaacati alatii dafat wajaءat ila lmadiina jamaacadaa dee baahnayd ee baadiye kaba timi taa daraaddeed oo sabadaas dad baahan baa yimi dee wax kaloo loo hayo baahidoodii lagu awdayna may jirin waktigana way kusoo hagaageen dadku ay hilbahaas badan ay haystaan haddaba dadkaasi wax loo siiyo oo yar bal maalan loogu baahidoodii iyo waxyaalahaas bal qeyb loogu awdo ayay taasi nahyigaasi uu ahaa min ajli daafati daafa nasa de waa ti ficilka aan soo sheegna waa qowm yasiruuna jamiica sayra waa dad wada socdo oo sayr ama socod yaroo layina soconayay yidhaahaan adigu waa dadkaa yimi ee dee wax soo doonta ee baadiye kaba yimi baahina ay keentay taas ay daraaddeed bay ahay alati dafat ee fakuluu cuna wاdakiruu kaydsada inta aad doontaan watasadaqu waxna la baxa oo dee wax sadaqaysta dhammaana kol haddaanu ku nadirin dee ruuxuu wixii uu ka sadaqaysan karu kaba sadaqaysan wala culimmadu dee istixbaab ahaan ay ka dhigaan dee uludkeed in la sadaqaysto hadaa wixii sadaqaba ay ku dhacdo haddii intaa aada ugaba yareeyana de waa saxo wax ma jiro xad loo xadeeyo laleeya intaasi qadarkaa sadaqayse cuna oo dhigta kaydsada oo sadaqaysta taas baa rasuulka ilah yihi taasi xaaje iyo baahi mar jirtay bay ahayd dee maantana xaajadii ma jirto bilxaadiisu way noo socon doontaa haddii a la yidhaaho dee xadiis jaabir iyo salamat bn akwac iyo ihn abu saciid iyo thawban iyo burayda iyo dhowr xadiis baa inoo dambeeya asxaab kala duwan ay marido ay walow xadiidka burayda dee ay labadooda ay wada socdaan nahyigii iyo naskigiiba ay wada socdaan axaadiisan dee qeybta hore waxay keenaysay in rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh sanata min asanawaat ama caaman min alacwaam uu nahiyey saddex xesho wax ka badan in la haysto dee axaadiis kala duwanna waa taas oo kan imaka caasha inoogu soo horeeya iyada ruksadii ay kuba timi in la isuba rukseeyo xagga marka la eego axaadiisan iyo sida loogu camal falayo ama loo qaadanayo kolley culimada iskhilaaf baa jira qoom culimada ka midi waxay ka dhigeenba taxriimkii inuu baaqi yahay nahyigiina inuu baaqi yaho dee hadalka wakti dambe ahayd markan cali uu taa kuba khudbaynayay ibnu cumarna markan aanu saayi balyeelayo walow wax kale lagu fasiri kara dee arrintooda oo ciladii inay soo noqotay taa laguma xambaari kara bal waana si haboon in laguma xambaaro ee barh baa wuxu uhi taxriimki waa baaqi oo in saasoo ma banaana laakiin taasi kolley waa qowl in marka la eego dee adiladan kale aan ictibaarin oo dee qowlba u noqonaya marka aan leenahay waa qowl fog jamaahiir اculamaa iyada halkan sheekuna uu kaba soo naqlayo waxay yidhaha me akligii iyo imsaakii bacda halaaث waa banaan yahay e nahyigii waa mansuukh oo waaba tan dee xadiidkan imakaan hayno ee axaadiidka bureyde iyo kuwa kalena way nooguba iman doonaanoo nahyigii axaadiistan caddaynaysa naski iyo in dadka ay kaydsan karaan oo intay doonaan haysan karaan taas baa nahyigiina de inay kala dambeeyeenna way caddahay oo daabidkii naskiga waan hayna ama shardigiisiie axaadiistan ama arrinta nahyigu waa mansuukh axaadiistan baana caddaynaysa oo nasakday waana min baabi naski sunati bisuna suna suna laguma nasakay taas bay yidhaaheen waa say intooda badan bal imaam nawowi raximah اllahu tacaala waatuu kitaabkiisa nimakaan hayne sharaxa muslim iyo sharxu muhadab iyona waa tuu raajax yeelu leeya waxadhay ma jirto guud ahaanba waa la nasakhay qowl baa jira meeshii iyaduna kollay wej aada u xoog badan culimada bacdigood ay leeyihin oo le arrintu naski maaha baab naskina maaha ee taxriimkan rasuulkii ilaahay xarimay in saddex habeen ama saddex cisho wax ka badan la haystaa cilo iyo sabab buu lahaa sababtuna waxay ahayd waa dadkaa baahanee yimi en wax kale loo hayn bal saas dee ayaa hayd oo xaajadoodaas si bal loo awdo ayuu rasuulkii ilaahay uga nahiyey markii dee iyada ciladii ay suushayna nahyigii meeshii buu kaba baxay ne sabab buu lahaa oo cil uu lahaa ee intii uu kaba baxay haddii markaa ciladaasoo kale ay soo noqoto oo imika dib ay usoo noqoto oo wax kale loo haddii dee wax kale loo hayo waxba looma baahanayo wax kale loo waayo dadka bal matala caynkaasa dee baahidoodii wax ka taraysa oo dee wakti adaaxiba weeyaanan adaaxida ahayn xukumkii uu soo noqonaya markaa muxuu noqonayaa waa xukum cilo lahaa dee xukumkuna yaduru maca cilati wujuuda wacadaman ciladii markii ay meesha ka baxday xukumkii meeshuu ka baxay waa suuray waa nahyigii ciladii hadday soo noqotona iyadana waxa weeyaan waa suulay waa dee xukumkii uu soo noqonaya markaa naski maaha guud ahaan la kor yeelae waa rafci uun ku xidhnaa sababtiisii oo meeshii kaba baxday kolleyna aynu qur-aanka dee hay-aad kala duwan oo qur-aanka kaba mida waa aayaadkii cafiga iyo sabirka iyo umuuraha tilmaamayey ama dee keenayay dadka farayey ayay dee culimada raggan badsaday naskiga iyo ay dhahaan waa mansuuq oo waxaa nasakday aayatu sayf barkood ay dhahaan boqol iyo afar iyo labaatan aayadood dee noocaasiyo ah ayay nasakday dee kolleyna waana qowlkaasi isaguna adigu markaa marjuux ayuu noqonayaa ayma kala duwani ha kuba tageenoo waxay taas culimadu kaba dhigaa arrinkani wuxuu lahaa un sabab cafigan iyo sabirkan iyo taas waa markii muslimiinta dacfigood iyo qiladood iyo tibaa lahaa ee ku faa'iidiya kuma aqimu salaata ha dagaalamina dagaalkii loo diidaya cafiga sabri la amray laakiin dee markii xaaladii ay isbedeshay oo kale waatan jihaadkiiyo taa la amray haddii tii ayoo kale soo noqoto arrinkii waa iskaba imanaya waa arrin cilo iyo sabab lahaa sababtiisii un baanu kuba xidhnaanaya ee wax la yidhaaho imika halkan waa la nasakay maaha bal tanna markaa haddaba dawaa'if culimada ka mida waatay kuba tegeen bal shaafici raximah llahu tacaala kitaabkiisana risaala markuu akhbaasha akhbaarta iyo cilaasheeda kaba hadlayey ayuu masalada soo qaadaa saasna uu soo dhigtaa walow ixtimaalka kale ah in laba nasakon xukumkaan usoo noqonayna uu sooba dhigto bal markaa waxa weeyaan ah in la yidhaaho weliba dee axaadiida qaarkood bay taasi inoogu cadday xadiidka buraydama axaadiida qaarkood ayay ku caddahay oo inay cillo uun lahayd xadiidkan caaishaaba kaba mid noqonaya inay cillo lahayd oo ciladii markay meeshii ka baxday nahyigu iska suulay haddii dee ciladii ay soo noqotona xukumkii uu soo noqonaya bal taas markaa waxay noqonaysaa inta adilada la jamcin karayana dee naska iyo waxaa loolama kaco waa arrinna adiladii laysugu geyn karayo lagu jamcin karayo iyadoon la odhan kaasaa mansuuka iyo kaasaa naasika markaa bal waxaan leynaha waa qowl aada u wajiha waana qowl xoog badan waana taa shaafici iyo bal matalan risaaladiisa iyana uu kuba aymo kala duwana ay kuba tegeen markaa farqiga udhaxeeya kol imika xukumkii haddaan nidhaahno waa la naskay waxaa ku sugan xukumkii oo la kor yeelay haddaan nidhaahno ciluu lahaayo ciladii baa meesha markaa ciluu lahaa oo dee ciladii meeshii way kaba baxdayna iyadna rafculxukmi waa ku sugan yahay labadabe laakiin farqiga udhexeeya waa qurdubina kolley kalaam markuu meelahan ka hadlayey isagoo jaanibkan qowlkan saddexaadna doortay ayaa arrin kaloo dee faa'iido oo xagga marka la eego labada farqi ayuu dhaha farqiga udhexeeya bayna rafci اlxukmi bالnaski wa rafcihi liirtifaaci cilatihi farqiga u dhexeeya xukumkii oo la kor yeelo oo naskhi la nasakhay lagu kor yeelo iyo iyadoo xukumkii la kor yeelo ciladii uu lahaa iyo sababtii u lahaa meesha ka baxday lagu kor yeelo ayaa wuxuu dhaha farqiga udhexeeya waxa weeyaan almarfuuca binasi laa yuxkamu bihi abadan kol haddii waxaan dee arrinkan la nasakho xukumkan la nasakhay dib dambaysa kulaada dambe ma jirto dib dambayse looma xukumayo ama looguma camal falayo taas weeye walmarfuuc lirtifaaci cilati kan isagu ciladiisii oo meesha ka baxday uun la kor noqdayna yacuudu lxukm licawdi lcila xukumkii uu soo noqonayaa ina ciladu ku xidhnaayo hadday ciladii soo noqoto oo taasoo kale haddii makaa waqtigan adaahay makaan joognaa baahi ay jirto dad badan oo baahi ay qaba aan wax kaloo loo hayaana aanay jirin de arrinkii waabu soo noqonayaa si bal dadka caynkaasa bal baahidoodii un wuxun loogaba daboolo ayay bal matalan ay soo noqonaysaa rasuulka ilaahina ficilkiisii taasay kuba xambaarantay waana nooc bal matalan xaadiiyadna isugu keeni imanayaan inagoon odhan mid baa mansuuka ah macnaa waa lagu camal fari karaa lakiin haddii sababteedii la helo ciladii hadday soo noqoto xukumkiina uu soo noqonaya bartaawe axaadiisna in sha allahu tacaala way noo socon doontaa xdثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى waa نahyy عan أكل لحوم الضحايا أضحyooyinka hilmahooda cunitaankooda baعda ثaلاثين ثuma qaala bacdu intaa dabadeed waa sanadii sanadaa ka dambeysay markii odxiyadii kala gaadhay weeye ayuu yidhi xaafid xajar baana meel fatxi kamida yidhaahaba dee sanadii sagaalaad bay aheedoo xadiidu soo naqliyo oo isagu soo naqliyo lakiin amatiga bukhaari aan kuma sugnayn buu dee taas kaba qaatay markaasi arrintan idanki iyo ruqsadiina waa xajatulwadaac inay timi markaa kuluu cuna watazawaduu sahayda oo dadkii dee safarkaasa dadkii xujaajta dee midna joogo kale hadday adaaxi qala wadakhiruu kaydsada oo inta doontaana dhigta imaka waayo ciladii meeshii way kaba baxday haddii la yidhaaho me waa nas xukumkii la nasakhayna waa taa jamaahiirtii culimmada ay kuba tegeen xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna caliy bn musirin xa waxadaثna yaxya bn ayuba qaala xadaثna bn curayata kilaahuma can ibni jureejin ismaaciil iyo cali labadooduba ibnu jurayj bay xadiid ka wariyeen can cadaaءin can jaabirin xa وxadثnي محamed بن xاtim وlفd lh qال xadثna yaحyى بن سacيidi عan iبni jurayجi qال xadثna caضاء qaaلa caضاءna kol hadii de iبnu jurayجna waa caضاء بn abi رabax imaamkaas weeye taabiciintii kaba mid ahaa caalimka ahaa de abihina aslan ba la yidhah in abi رabax ayaa wuxu yihi iبnu jurayجna sanado badanoo malalaatan ku dhow buu la joogaye qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay jaabir بn cabdاللaahi baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo kunaa waxaanu ahayn laa naakulu kuwa aan cunin kuwa aan cunin min luxuumi budnina waa budniga yaga waa dee jamcu badanatin weeye budni maka halkan kolleyna daalka la reebay waa takfiifi dee asalku budun buu ahaa badana markaa jamiceeda ee budnina waa dee sukuunku waa litakfiifba hilbooda waa bd de waa markaa neefka geela badano waa la yidhaha lo-dana dee sunu waaba raaciyeyba labadoodaba badano lakiin arya waxaa looma isticmaalayo hilibkoodan badan daraaddeed iyo taa fowqa halaai minan saddexda cisho ee mina la joogo wax ka sareeya hilbaho amaanaan cuni jirin haddii xataa badano ay qalaane way fariqi jireen waxaa ilaa inta ay cunayaan ayuunbay kaba haysan jireen faarkhasa lanaa uu noo sahlay noo rugseeyey lanaa anaga rasuul ullaahi sala allahu calayhi wasalam inaan intaa in ka badan hayso noo sahayo noo faqaala wuxuu yihi kuluu cuna waa maa badaa lakum watazawaduu sahayda oo dee safarkoodina korkol buu dheeraanayey mudduu qaadanayey iska sahayda waa idiin banaantah qultu licadaain ibnu jurayj bale cadaa ayaa waxaan ku idhi qaala jaabirin waa istifaamaan qaala jaabiru qaala jaabirun jaabir ma wuxuu yihi hamsadii baan qadaraynaa waata calaamadu bay noo tahay xataa ji'na almadiinata dee ilaa waanu iska sahaynaynay waanu cunaynay ilaa madiine ka soo gaadhaynay qaala wuxuu hi nacam ha oo macnaa waxa weeye waxay kaba imanayaan maka ee madiina ayaamihii saddexda ahaana waxaabay kusoo dhamaysteen mina hilibkoodii intay iska soo sahaydaan ama hadyi ha noqdo ama adooxi haba noqdo ayay ilaa madiina dee ay soo sahay ahaan usoo sidanayeen qaala nacam halkan sheekhu wuxuu leeyahy bukhaari waxaa dhacay halkan qaala la xadiidka waa xadiid keliya مسلم حتى جئنا المدينة قال wuxuu yihi markaa jaa-in cadaa baa odhanaya haayo sidaasuu yihi jaabir laakiin bukhaari maxay ahayd xadiidka bedelkiisa qaala laa maya ayuu yihi markaa in kolley sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu halkan leeyahy labadoodaba isagaa soo naqliye ixtimaal baa jira kol inuu iloobay fii nasya fii waqtina oo uu yihi de wuxuu yi xusuus ma xusuustaynba wixii jaabir halkaa ugaba jawaabay ama uu yihi oo markaasuu yihi la kolna waa xusuusnaayo saas buu nacam u yihi calaa kuli xaalin maaha laadani imaka haddii riwaayada bukhaari inoogu sugan xukumkii in la anfiyayo oo ay tahay ilaa madiine meel looma sahayan karo ee waxa arrintu ay tahay uun isagoo le dee intaa waanu sahaynayna buu yihi ilaa bal waxa weeyaane inuu dee yihi ilaa madiina ti un baanu xusuusnayn ama aanu jazminahayn adugu bal waxa weeye labada lafti saasay ku kala yimaadeen imaam nawine ixtimaalka wuxuu leeyahy labada saas oo waa ixtimaal un inuu kolna iloobay oo saas yihi dee laa yihi kolna uu xusuustaayo yihi ha hadalka waa yihi bale laakiin macnuhu waa taasoo dee waa shay uba banaan waana inoo dambaysaa riwaayaat kaleba xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana zakariya bn cadiyi can cubayd llahi bni camri can zayd bni abi unaysata can cadaa bni abi rabaxin can jaabir bni cabdillahi koley dadka waynu soo wada aragnay cubayd llahi bni camrin الraqi waa nin saamina ama dabaqadii sufyaan ibni cuyeyniye kamidoo hiqa ah aynu soo maray zayd bni abi unaysa xataa muqadimadii in ka dambeysay waan kuma soo aragnay waxaanaynu halkaa muqadimadii ku soo aragnay isagoo lahaa walaalkii walaalkay waa beenaale wax ka qoranina iyo taasna waa ti muqadimaday ahayd waa zayd bn abi unaysa waa nin saadisa kaba midoo hiqa ah markaa wuxuu hi jaabir bn cabdillaahi qaala kunaa waxaanu ahayn laa numsiku kuwa aan haysan luxuuma aladaaxiyi odxiyooyinka hilbahooda ama hiribkooda fowqa halaaثin de waa rasuulka ilaah u diiday markaas waana dadkaa baahan ee yimi si dee waxa weeyaan ay dee ay u gaadhsiiyaan ay ugu sadaqaystaan saddex isha wax ka badan faamaranaa rasuul llahi sala allahu alay wasalam markii dambe waa u fasaxay weeye amarku dee luujuub maaha imaka halkana waa idan iyo rukso wuxuuna amray sala allahu alay wasalam an natazawada inaan sahayano mina oo iyadii marka ay safarka yihiin waaba iyagoo dee ka imanayaba dee maka kasoo laamaya inaan iska sahayno ayuuna amray macnaa uu noo rugseeye weye wanaakula mina aanu ka cuno yani fowqa halaaثin saddex in ka badan ee kol haday sahaynayaan ay safar la gelayaanba adigu wuu noo rugseeye weeyaan oo nahyigii hore ayaa dee markii dambe ciladii iyo sababtii uu maalintaa hore uga nahiyey meeshii ay kaba baxday uu fasaxay intay doonaan inay iska haystaan ee iska cunaan وxadثna abubكر بن abi شhaybةa qاaل xadثna سfyaan بن cuyeynaةa عan cmri عan caضاءi عan jaabiri cmrkana waa cmr بn dinaaro kale xafilaya اshtibaه badan imaka ma jiro سfyaan بn cuyeyne cmrkan uu iطlaaqayo cadاna kaba warinaya qaala kunaa waxaanu ahayn nataزawadhaa waa luxuuma الأضاaxi kuwa sahayda ilى اmadinaةi madiinaan u sahayanaynay calىa cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم wqtigii rasuulka ilaahay waanu sahayanaynay xadثna abubكر بن abi شhaybةa qاaل xadثna cabdالأعlى عan الjurayلي عan abi نضرة عan abi سacيidi الkخdري xاm وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna cabdالأعlى qال xadثna سacيid عan qتاadةa عan abi نضرة عan abi سacيidi الkخdري qاaل qاala رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم bal xoogaa yar buu kalaam buu xagga hoose ku yar leeyay imaam nawowi oo ku yar tacalluqsan sanadka iyo siyaaqyadiisa intaas waan dee yar ishaaraynaaye horta aljurayrigan imika inoogu sugan sanadka isna saciid ibnu iyaas baa la yidhaahaa oo horey noo soo maray waa nin sikaaru taabiciin kamid oo sanadii dambena ikhtilaad adigu saddexii sanadood cumrigiisa u damaystay ikhtilaad kuba yimi maro kala duwana aan soo aragnay saciid ibnu iyaas abinadrna mndir ibn malik ibn qodco dee habeenada dambedaba waama soo haynay xadiidkan ayuu ka warinaya abu saciid اlkhudri dariiq labaad buu ku laabmay waxadaثna moxamed ibn musanى xadaثna qaala xadaثna cabdulaclى qaala xadaثna saciidu saciidka halkani maaha saciid ibnu iyaaskii markii hore aan sheegaynay aljurayri ee waa saciid ibn abi caruuba weeye oo labadan saciid waa can qataadata can abi nadrata can abi saciidin alkhudriyi oo markii hore eeg saciid ibnu iyaas xadiidka abu nadra ayuu kaba wariyey can abi saciid qataada riwaayadiisa kumay jirin سعيد بن أبي عروبana قتاadة عن أبي نdر عن أبي سعيد taas baa iyada inooguba suganta marka laba arimood buu adigu meeshan sanadkan ama labadan sanad sheekuna uu sharaxa inooguba sheegayo ta hore waxa weeyaanba oo uu leeyahay caadadii muslim waxay ahayd markay san oo kale ay xaalo tahay halka sanadku ku kulmayo inuu ku joogsado oo markuu soo gaadho ninkii sanadku kuba kulmaya ama duruqda ay ku kulmaysay inuu xaq la yimaado dabadeedna dariiqii kale uu sheego ama mid labaad iyo mid saddexaad iyo hadduu kolbay intii uu sheegayey oo marka dambe uu halkii sanadkii dhammeeyo imika halkan sanadku labada dariiqba wuxuu ku kulmayaa abu nadra marka caadadiisii dee waxay ahayd ama si dee laguba yaqaanay inay xadu halkan gasho markuu can abi nadr joogo xa inuu yidhaaho haddana abi nadr marka dambe uu soo gaaray can abi saciid alkhudri yidhaaho abu saciidka hore uu marka hore ilaa sanadkii dhameeyey ayaa si dee laguba yaqaanahayn waayo labada dariiqba waxay isugu imanayaan abu nadr ayay isuguba imanayaan isagana abu saciid alkhudri kaba warinaya laftigiina laba lafti ma kala aha lafti keliya weeye oo laba lafti inoomu kala sheegin marka dee si isaga laguba yaqaanay caadadiisa taas bay ahayd oo taasi waa arinba arrinta kale jirta dariiqa dambe ee moxamed ibn اmusanى saciid ibn abi caruba can qataada can abi nadra samba bal maala imika inoogu sugan nusqooyin kala duwanna samba kuba sugan bay yidhaaheen oo nusqooyinka qaarkood ba waxaa dhacay bay leeyihin oo muslim nusqooyinkiisa kaba mid ah saciid can abi nadra oo qataada aanu jirin barhkood baana waxay ka dhigeen sawaabku inuu yahay qataado in la xadfo nawowin waxaad moodaa dee taasu ku gaabsaday oo la soo naqliyay qaala abu cali alkasani wahada huwa sawaab cindi wax kale muu sheegin waxay tahay in taasu ku gaabsado si wuxuu ka dhigayo in maanta ay habbooneyd sa dariiqa horena kumuu jirin in qataada meesha ziyaado ay tahay oo arinku uu yahay saciid ibn abi caruba inuu abu nadre kaba warinayo lakiin xaafid ibn xajar oo kale raximah llahu tacaala isagoo umuuraha soo qaada e waxa weeyaan waa inaanay baltani ziyaado ahayne dee dariiqan moxamed ibn musana in arrintiisu aysan tahay oo isbaatka sicime qataada uu dariiqa moxamed ibn musana kuba sugan yahay bal markaa taas bay to tanuu sawaab kaba dhigaaye bal iyadna waa inta yaree jirta calaa kuli xaal matigu waa matigan wuxuu yihi marka haddaba qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam ya ahl اmadinati reer madiinow laa taakuluuha cunina luxuuma اadaaxi adaaxida hilbahooda ha cunina fowqa halaaثin saddex wax ka badan waqaala bn اmusanى fowqa halaaثati ayaamin waa intan lafdiga ayaam waa dee saddex wax kaba badan ee kolley fowqa halaaثinna kol haddii cadadkii maka oo waxa weeyaan mudakare waa dee isla mid untanun fوqa ثaلaaثin bal marka waxa weeye lakiin fوqa ثaلaaثin layaalin bay noqonaysaa dee waxa weeyaan imika macduudkii baa dee ta muanas noqonaya marka taa hore waa isla mid way islaazimayaan saddex cisho ama saddex habeen wax ka badan adaaxidiina ha cunina taas buri fashakow waa intii intaa ka dambeysay waa sanadii kale markii la gaadhay ayay rasuulkii ilaahay u ashkatoodeen uga cawdeen u cawdeen ilaa rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam oo waxay uga cawleedeen ana lahum inuu iyaga usugnaado ciyaalan waa ciddii ay nafaqaynayaan ciyaalu shaksi waa cidda uu nafaqaynayo inay leeyihiin iyo xashaban wakhadaman waa laba lafti oo isla mid ah oo xashabkuna waa dadkan dee isaga ku dhow u adeegaya ee xawaaij umuurihiisa u qumayaba dee isagee la jooga oo dad bay leeyihiin dee khadamkoodii bay leeyihiin ciyaalkii bay leeyihiin waxay u baahan yihiin iyagii waxaan hilibka la qaleyn markasta la helahayn kol dhici karta inuu ruuxu aanay uma sahlayn mar dambe ama muddo inuu neef qasho ama uu hilibba helo inay u dhigaan taas baye oo saasay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh alxashabna wuxuu sheekhu ahluqa ka soo naqlinaya alxashab allaa'inuuna bilinsani yakhdumuuna wayaquumuuna biamrih waa cidda bal maalan isaga ruuxan dee la joogta ee u adeegaysa ee umuurtiisa u qumaysa ama u shaqa u adeegta dee haddii isagana dadka ama difaacaya haba noqdeen u cadhoonaya haddii wax lagu sameeyo ama tacadi meel kale kaba yimaado kuwaas bay xasham yidhaahaan buuri kolley luqadana waxyaalahay kuba timaado sheekhu uu sii wadaa hadal mufiida ah bal markaa wuxuu yihi taasay leeyihiin markaasaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh faqaala wuxuu yihi dee xaajadii iyo ciladii markaa hore jirtayna markan may jirin kuluu cuna wa acimuu qoodiyana dee xashabkiini iyo ciyaalkiini wax bisuu dhigta oo xabaasade weeye waayo waa dhigta oo iska kaydsada aw idakhilu waa shaki min araawi waana isla macne ixbisu macnaa idakhilu weeye qaala bn musanaa maxamed ibn musanaa wuxuu yihi shaka cabdulacla waa sheekhiisii isagaa shakigu inay ixbisu ahayd iyo inay idakhilu ahayd waana isla macne bal xadiidkaasna ruksadiya waxay noogu wada sugan nahyigii xadaثna isxaaq بn mansuuri qaal akhbarana abu caaصimi can yaziid bni abi cubaydi can salamةa bni اlأkwaci ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala man daxaa ruuxa odxiyaysta ee minkum idinka idinkaba mida maxaalu idinka idinkaga mid yahay falaa yusbixana iyaanu waa bariisanoo fii beytihi gurigiisa bacda haaliثaة waa dee maalinta ama habeenka saddexaad dabadeed waa san axaadiisii hore kuwa soo maray yaanu kuwaa beriisan shay-an kolley nuskhooyinka muslim sheekhu halkanka wahdim kolley imaam nawine raximah llahu tacaala siduu saaxib albaxri yidhaaho dee intooda badan san baa dhacday shay-an dhacday barhkoodna waxaa dhacay shay-un kuwaa shay-un dhacday dee icraabtoodu daahir weeye yusbixanana asbaxadii taamada ahayd weeyo yaanu waa beriisan fii beytihi gurigiisa yaanu ku waa beriisan bacda haaliثatin waa habeenka saddexaad dabadeed shay-un wax adaaxidii kaba mida bal dee riwaayada bukhaarina yaanu dee waa beriisan iyaduu baaqi ku yahay fii beytihi shay-un oo cibaare aada u waadixa bay ahayd ama shay-an oo kale sa balbe saaxib albaxri oo kale wuxuu idhaha de waxaan si aan u tawjiihino wuxuun baan qadaranaynaayo falaa yusbixana fii beytihi yaanu kuwaa berisan gurigiisa bacda haaliثatin waqad taraka shayan walhal qad taraka shayan min aludxiya isagoo wuxuu ka tegay adigu macnuu yaanu wax intaas hore ha sii dhameeyo wuxuu isaga ka cunayo wuxuu dad siinayaba laakiin waktiga ayaanay waxba laba gaadhin falama kaana fi lcaami lmuqbili sanadii kale markay gaadhay odxiyadina ay waktigeedi galay ayay qaalu yidhaaheen ya rasuula allahi nafcalu miyaan samaynaynaa nafcalu kamaa facalnaa caama awala kan hore si aan samaynay oo kale miyaan samaynaynaa faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh la may waxba ha samaynina si hore oo kale macnaha oo ujeeddadu xukunkii hore waxba laazim idinkuma aha iyo nahyigaasi ina daaka kaasi waa kal hore caamun sanad buu ahaa kaana naas dadku ay ahaayeen fiihi isaga dhexdiisa bijahdin mashaqo iyo rafaan iyo gaajo lagu jiray oo la baahnaa fa aradtu waxaan doonay an yafshuwa inuu faafo hilibku fiihim iyaga dhexdooda dadkii wada gaadho dee ninkii marka la yidhaha saddex sha wax ka badan ma haysan kartid neefkiina qashay jaarkiisna waa qashay dadkiina waa qashay ina bal dadkaan baahan ee kaleen waxba haysan ay wixii gaadhsiiyaan intaa iyagu dee wixii ruksada ay haystaan mooyeen ama intaa loo fasaxay mooye wixii kaba badnaa ee ka hadhi jiray inay dadka kala gaadhsiiyaan taas baan doonay oo yafshuwa macnaa waa hilibkii iyo taasi uu faafo taas weeye kolley macnuu waa cad yahay waxaana sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala halkan nusqooyinka muslim oo dhan fa aradtu an yafshuwa fiihim baa dhacay inoo yashiixa laxmu ladaaxi fi nnaasi wayantafica bihi lmuxtaajuunana weeye macnuhu hilibka adaaxi dadka uu ku dhex faafo dadkii bahnaa ay ku intifaacaan bukhaari xadiidkan waa wariyey abu caasim iyo dee baa k ayuu kaba wariyey saxkan waa abu caasim iyo inta ka dambaysa laftigiisu muxuu ahaaba fa aradtu an tuciinuu fiiha halkan yafshuwa bedelkeeda aradtu waxaan doonay an tuciinuu ina kaalmaysaan oo dee hilbahan waa dee fiiha waa dee marka la eego baahidan iyo mashaqadan iyo jahdigan jira dadkii aad dee caawisaan taas baan doonay marka wuxuu sheekhu soo naqlinayaa isagu intaasu kuba kaaftoome qaadiciyaad sharaxa muslim wuxuu raajax yeelay san bukhaari muslim kuba sugan aladii fii muslimin ashbahu buu yihi laakiin kitaabkiisa mashaariq waana kitaab aan hore waxna ugaba soo naqlinay mashaariq اlanwaar oo bukhaari iyo muslim iyo muwada ayuu marka la eega qariibkooda iyo alfaadahoodana waa ku sharxaa asmaada iyo waxyaalaha yimaadaanna uu kagaba hadlaayo waa kitaab aada u qayim ah bal kitaabkaas ba wuxuu yidhaha labadooduba saxiix weeye laakiin ta bukhaari baa awjuh ah xaafid bnu xajarna isagu fatxi wuxuu leeyahay dee wax la kala raajax yeeloba maaha hadalkanna waayo abu caasim un hadalkii weeye abu caasim bay laftigiisa ahayd isagaa riwaayadiisa ay tahay faaradtu an yafshuwa fiihimna waa lagaba wariyey faaradtu an tuciinuu fiihana marka waxa weeyaan waa isaga kolna tan ohan jiray kolna de nin keliya marka hadalkii marka la eega riwaayadii waxba ma kala raajax yeelayne macnahoodna waa iskaba cadyahay oo bal wuxuu leeyahay un de waa isaga labadan wejba ku qowlay un dee xadiidka markuu inoo soo naqlinayo xdثnي زهير بن حرب قال xdثna mعنى بن عيسى قال xdثna معاaوية بن صالح عن أbي الزاhرية habeen dhoweyd baan soo haynay xudayr عن جuبayر بن نفyr waana nin مkdrma ninkan جuبayر بن نفyr hore aynuu soo aragnay عن ثوbاn qاaل ثوbاn waa mولى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم ثوbاn iبن بجdod ayaa wuxuu yihi dabaxa rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu qalay ضحyat ضحyat ضحyadiisii buu qalay ثuma qaala wuxuu yihi eg yaa thawbaanu thawbaanow aslix hagaaji laxma adii waa neef adhya ayuu ahaa hilibkiisa hagaajiyo dee waa inuu sahaydaan oo ay dee la safraan buu doonayaa waa sahay ay u qaataan oo hilibkii dee si aanuu waxna ugaba noqon ay ku intifaacan muddada bal u diyaari dee inuu galo sahay noqdo muddona dee wax baaqi ku noqdo noqo aslix laxma haadihi waa haadihi shaatadan falam azal kamaan suulin buu yihi uطcimhu rasuulka ilaahay inaan quudinayo minhaa shaatadii xataa qadima madinata ilaa uu madiine yimi ilaa uu madiine yimi oo taas weeye bal imaka markaa xadiidkan ficilkana muxuu yahay rasuulka ilaahay waa kan saddex sha wax ka badan cunay dee intii ruksadii dabadeedna way ahaydba taasi arrinta kale jirta oo bal matala wuxuu xadiidku dee ku cad yahay inay banaan tahay ruuxu hilibkii odxiyada saddex sha wax ka badan inuu waxweyn haysto inuu sahay kaba dhigto muddo haysto ama iska muqmudaysto dee muddo dheer cuno taasna inay u banaantaba aynooguba sugan waxaana uu yidhi xadiidka waxaa kaloo ku sugan ruuxu inuu wax dhigto sahay qaato marka safar layo iyo dee mararka kaleba inay dee jaa-istoonay tawakulkii ruuxa iyo tala saarashadii ilaahay tala saaranaya taasi dhaawac ahayn siay bacda zuhad iyo bacda sufiya laga soo naqliyo tawakulkiina ruuxu kagama baxayo taas weeye bal dee sababtoo lala yimaadaa tawakulkii ma anfiyeyso arrin kaloo muhimna way nooguba sugan tahay kolleyna waana qowlkii jamaahiir alculamaa oo ruuxu dee markan uu negi uu joogo beledkiisi iyo gurigiisii odxiyadii waa tan loo jideeyey ee la faray ee laynagu adkeeyey bal waajib iyaanay gaadhin haddaanu ruuxu isku waajibine hadduu safarba yahay oo kale odxiyadiina ama ciiddiina ay uguba gasho dee waxa weeyaan iyadana way mashruuc bay fii xaqihi tahay oo waa loo jidaynayaa haddii dee uu hayuu karayo uu haysto odxiyadii inuu qalo waa kan rasuulka ilaahay isagoo safara isagoo ka maqan gurigiisii bal madiinuu ama ku joogay waa kan odxiyo qalay hadigiisii ka gooni bay ahaydba jamaahiir alculamana taaway bacd alculamaa baa dee sa xanafiyada oo kale ama abu xanifiya laga soo naqliya ruuxa musaafirka wax inaanay saarnayn oo kale imaam malik baa laga soo naqliyaa ruuxii dee musaafirka laakiin mino iyo maka joogay ini hadyi buu qalaya odxiya inaanay saarnayn ama aan loo jideyn laakiin ruuxa kale looba jideeyey bal dee waa kan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ficilkiisi kanba uu ahaayo ruux hadduu safar yahay oo odxiya ciddii ay uba gasho waa qalaya haddii uu dee haysto weeye ay una suurto gasho xadiidkana waata iyada inooguba sugan وxdثna abubكر بن أbي شhيبة وبن رافع qال xdثna زيد بن xضاaب xا وxdثna إسحاq بن إبراhيم الحنظلي قال أخبرna cبدالرحمن بن مهدي كiلاahma وcبدالرحمن بن مهدي iyo زيد بن xضاaب عن معاaوية بن صالح بhdا الاسناaد معاaوية بن صالحna waa kaa snadkiisa imakan kaba soo baxnay isaguna waa andlusna qaadi kaba ahaayo saaبco kaba midoo ثقaasan hore usoo mareen وxdثnي إسحاaq بن منصور qال أخبرna أbو mسر علي qال xdثna يحيى بن حمزة qال xdثnي الزبيدي يحيى بن حمزتna waa nin ayn hore usoo maray oo bal mثلا kole atباع taaبiciintia aزubaydna mحamed بn الwalid waa min kibaari aصxaabi zuhri weeye xertii zuhri raggoodii ugu waaweynaa walow halkan maanta aanu isaga kaba warinayn mحamed بn الwalid عن cبدالرحمن بن جuبير بن نفyr عن أbيه عن ثوbاn mولى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qال أنه qال qاla lii rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم في xaجة الwadاaع aصلح hada لحma hilibkan inoo diyaariyo inoo hagaajiyo si aan u sahayno on u qaadano qaala faaslaxtu waan hagaajiyey buu yihi oo dee waana wuxuu u diyaariyey dee si uu bal maalan uu muddo ugu baaqi noqon karo oy muddo u haysan karaan oy u cuni karaan فلم يزل kama suulin rasuulka ilaahay yaأkulu inuu cunayo minhu min hada اللحم اladي aصلaxtu xatى balغa الmadinaةa odxyana wahdilaa madiino gaadhay وxadaثnي cabdاللahi بن cabdالرحمن الdarimiي qال أخbarana محamed بن المbaaرki qال xadaثna yaحya بن xamسةa bhada الإsنaadi وalam yaqul mu odhan fي xajaة الwadaaci isagoo riwaayadiisa waayo yaحya بن xamزة abu msr baa markii hore ka wariyay makama محamed بن المbaaرك riwaayadiisaanay ku sugnayn intaa fي xajaة الwadaac xadaثna abubكر بن abi shaybata ومحamed بن المثنى qاla xadaثna mحamed بن fضayl qala abu bakri can abi sinaan abi sinaanin وqaala بن المثنى can diraar بn murata can muxaaribi can ibni buraydata can abihi kolley sanadka cid ma arko waayo waa dad aynu soo marnay lakiin halkan ninkan uu leeyahay labadii sheekhe muslim midna wuxuu ahaa abubakr midna mحamed بn المثنى ayaa abubakr wuxuu yihi can abi sinaanin ninka kalena ibn اmusanana wuxuu yihi can diraar ibni murata abu sinaankana ama diraar ibn murana maxamed ibn fudayl baa kasii warinayo iyaga waxaa u sheekaa maxamed ibn fudayl lakiin maxamed ibn fudayl baa wuxuu ka warinayaa nin abu sinaanku yadiisu tahay diraar ibn murana la yidhaha ashaybaniy اakbar mid kale oo de ashaybaniy اasqar oo de ayaa jira waxaan filaya labadaba dikrigooda waa inoo horeeyey marka haddaba midkoodna magaciisuu sheegay midna kunyadii buu sheegay lakin abu sinaan waa diraar ibn muron diraar ibn murona kunyadiisa abu sinaana can muxaaribin muxaarib ibn dithaar oo kitaabka kusoo noqnoqda can ibni buraydata can abihi ina burayda oo ka warinaya abihi xa وxadaثna mحamed بn cabdالlah بn نmayri qala xadaثna mحamed بn fudayli qala xadaثna diraar بn murata abu sinani waa kan labadiiba maanta way wada socdaan riwaayada cabdالlahi mحamed بn cabdالlahi بn نmayri can mxaarib bni dithari can cabdالlahi bni buraydata can abihi qaala anahu qaal markii hore ibni buraydihina waa cabdالlahi gan buu ahaa qaala qaala rasuul الlahi slى الlahu عalayه wasalam nahaytukum waxaan idinka nahiyey can ziyaarati اlqubuuri xabaalaha in la ziyaarto waa markii hore fazuuruuhaa ee aakhira idin xusuusinaysa aye ziyaarta horeynuu soo maray janais xadiidku isagoo dhan ayaynu janais kusoo marnay markaa waan laqbaynaya un iyadoo weliba qaybana aan kusoo marray kitaabuliimaan halkii dee bal maalan xantamka iyo taas iyo waxyaalaha nebiidkii asqiyad iyo waxyaalahaas markaa kitaabulimaan adu ayaynu kuba soo marray insha allahu tacaalana markan umuurahan kaba baxnaba adaaxiya inahan ashri baa inoo bilaabi doonto kolley jaanibkaasi uu ku yar badnaan doono markaa xadiidka qaybo kaa mida imankaa laqba un weeye wanahaytukum waan dika nahiyey maxalushaahidku halkan weeye can luxumi adaaxi adaaxida hilbahooda fouqa halaaثin saddex shan wax ka badan waan idinka nahiyey faamsikuma agtan waa naasik iyo mansuukiiba haddii aan naski kaba dhigno wada socda faamsikuu haysa khaasatanna tan un baa aan idhi dee axaadiista kale inay tilmaamayso cillo daraaddeed waxaan loo joojiyey hadday cilladu soo noqotona xukumkuu soo noqonaya axaadiista kalean u nidhi arrimahan ay wada socdeen nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fasuuruha naskigana waa mansuuki iyo dee naasiki baa wada jira wanahaytukum can nabidi ilaa fi siqaaina waa taas oo kale iyagu waa baab naski laakiin intan baa dee inta badan culimadu tanna baab naski bay kaba dhigaan kuna ta aan soo naqlinay ina waxay kaba dhigaan nahyigu inuu cillo daraaddeed ahaa cilladii meeshii markay kaba baxdayna nahyigii u iska suulay haddii ciladu soo noqotona uu soo noqonayo eefaamsiku haysta adaaxidiina iyo hilibkeeda maa badaa lakum inta idin muuqata waa inta ad doontaan wanahaytukum waan idinka nahiyey cani nabili nabiidsa wax ku nabiidsataan ilaa fii siqaa'in waa sibraarka ama qarbadki iyo waxyaalahaas weelka adabka ka samaysan un mooye wax kale inaa wax ku nabiidsataan nabiidkuna waa iyadoo dee biyo biyo caadiya unbay waxoogaa timira ayay ku ridi jireen oo muddaa la dayn jiray oo markaasuu ku milmi jirtay timirtii baa milmi jirtay biyihii baa waxay noqonayeen casiir oo kaleo dee way macaanaanayeen taas baa dee tan la cabi jiray laakiin marka uu muddo joogo ilaa hadduu joogo dee saddex xisho iyo gaadho wixi uu khamiiri jiray oo wuxuu noqon jiray wax uu isbedelo caqligii doorinayo ama wax lagu sakhraamayo waana ta nahyigu uu kuba yimid haddaba weelalka kale sadee jelxadi iyo weelalka kale qoriga kaba samaysan iyo taas waxaad laga yaabaa dee hawana ma gelayso marka la daboolo dhaqsay u khamiiraye ama waxaan ikhtimaarkiisa uu soo degdegayo waxaa la arkaa isagoon ruuxu dareensanayn oo moodaya biyo macaanaaday uun inuu noqdoba wixii wax muskira oo lama dareemahayn laakiin kuwan marka la eega asqiyada haddii xaaladaaba uu gaadho dee kolley hawe iyo malaa waxbaa samaysmayey oo haddii waabu dilaacinayay waxana waa la garanayo wixii bal maalan xaal isagiiba isbedelayo markaa wax layska dareemayo markuu xaaladaa dambe gaadho calaa kulli xaalin waa waxa noo soo socda kaas mooyaane wax kalaan idin diiday fashrabuu weel kasta iskaga nadiibisada fashrabuu caba fi lasliyati kulliha laakiin walaa tashrabuu muskiran wax wax lagu sakhraamayo taa ka dheeraada oo cabina macnaa waxa wax sakhraaminaya maha dee in lagu si ruuxu wixii intuu ku sakhraamayah cabi lama laha ee waa wax wax sakhraaminaya bay ruux yaanu kuba sakhraamin be waayo waxa in badan oo kamida haddii la cabo laguma sakhraamayo kabadiisna waxay noqonaysaa xaaraamun bay noqonaysaa wax asalkiisu yahay ama arrintiisu ay tahay inuu muskriga wax sakhraaminayo ha cabina وxadثnي xajaaج بن شhaacir bal waxaan leenahay xadiidka qaybo way noo dambeeyaan khaasatan qaybtan dambe waayo way dheeraan doontaa taa hadalkooda uu badnaan doonaa kitaab اashriba intan adaaxi de way kaba dheeraan doontaa intii horen kuma soo jira aad ba u yar dheertay baan leeyahay oo uu yar badan yahay waxa kalena waxay noo soo horeeyeen وxadثnي xajaaج بن شhaacir qaal xadثna ضaxاk بن mkldi عan سfyaan وسfyaan الthawrي عن علقمة بن مرسد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم فذكر بمعنى حديث أبي سنان xadiidkii abu sinaan wariyey ee uu kaba warinayay imika muxaarib mid laba mid ama macnihiisii leh ayaa xadiidkan maanta sufyaan calqamaya uu kaba warinayana u lahaa bal adigu kale baabku waa inoo dhammaaday markii hore ibnu burayda haddana waxaa ku xigay cabdullaahi ibnu burayda waanan isku fasirnay imakana ibnu burayda kale ay noo soo noqdo dee kolley kitaabkana min bilowgiisii waa imaanba bilowyadiisii baabuu dee inala soo bilaabeen waxaan soo aragnay laba nin oo walaalo ah oo hiqo ah oo labaduba malaa marwe iyo xaggaa qaadiyo kaba noqdo cabdullaahi ibnu burayda iyo sulaymaan ibnu burayda abahoodna waa saxaabigii jaliilkaa buraydata bnu lxuseyn weeye imanka marka hore cabdillaahi buu ahaa kan dambe waxaan kuba fasiri karnaa inuu sulaymaan yahay bal laga yaabaa habeen kale ama cashirka kan ku xiga un haddii ay dee suurto gashay inuu soo yar wada naqliyo hadalka xaafid e xaafid baa raximah llahu tacaala kollay daabid lagu yar kala saaro markay dee sanbay asaniida u imanaya ibnu burayda ayuu kitaabka maha taqriib ee tahdiib tahdiib oo kale uu kuba sheegaayo dee rag buu tiriyaa dhowrahoo calqamahani kaba mid yahay waa calqamo iyo acmash iyo bal rag dhowr loo habeenkaasu insha allahu tacaala dambe soo naqlin doono ayaa idha hadday ilaaq ibhaamiyaan ibnu burayda sulaymaan weeye taas buu yidhaahaa waa calqamahan iyo acmash iyo rag leh bal markaa se insha allahu tacaala baldaabitkaasi habeenkaa kalean sooba naqlin doonaayo marka waxaan leenahay waxaa markaan daabitkaa raacno aan kuba fasiri karnaa ibnu buraydow inaanu cabdullaahiga ahayn walaalkii yahay sulaymaan uu yahay ee labadana waa labada nin ee saxaabigaasi wada dhale hiqaadka ah culimadnaba ahaa weeye wallah subxaana wa tacaala ala aclam kolley dee toddobaadka sidan uu inoogu dhammaaday